barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com waa maalin axadda kowda bisha agost sannadka labada kun koob iyo labaatanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo aan toddobaadkan ku eegi doonno hal abuur ganacsi oo uu magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti ka hirgeliyey wiil dhallinyaro ah iyo kaloo gacmaha carruurta dhaan iyo toonta dumarka dhaan kaloo seegseeg ah iyo qaar kaloo dumarka dhaan oo baniyin kuma noocyo badan ba iyaguba ah qaar baa cadcadaayir midi isku dhex tara oo loob iyo xilaagu dhex jira oo isku yar dhex milaajiyo qaar cadcadoo loobka dhex yiin dhexdiisa oo imiga meelo way socda habroo dhan ba xidhan
kaalimihii heesaha iyo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka duqayn cirka ah ayaa mar kale maanta ka dhacday deegaanka qaycad ee gobolka mudug oo fariisin ay ku leeyihiin maleeshiyada al-shabaab sida ay ilwareedyo u xaqiijiyeen v o a saraakiil ka tirsan maamulka galmudug oo ku sugan qaycad iyo bacaadweyn ayaa v o edu u xaqiijiyey in laba gantaal lagu dhiftay deegaanka qaycad oo al-shabaab ay fariisimo ku lahaayeen islamarkaana ciidamada galmudug ay u suura gashay inay gudaha u galaan deegaanka weli lama oga khasaaraha kooxda al-shabaab ka soo gaaray duqaynta dhinaca kale wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in laba duqayn oo isxigxigay ay ka dhaceen inta u dhexaysay deegaanada bacadweyne iyo camaara oo ka tirsan gobolka mudug qoraalka ayaa waxa ay wasaaradda ku sheegtay inaysan jirin wax khasaare ah oo rayidka ka soo gaaray duqayntan duqaynta maanta ayaa noqonaysa tii saddexaad oo deegaanka koonfurta mudug ka dhaca saddex toddobaad gudahood kooxaha dabdamiska dalka turkiga ayaa axadda maanta ah la tacaalaya sidii ay u damin lahaayeen ilaa shan dab oo waaweyn oo ka ololaya keymaha xeebaha magaalooyinka manafgad iyo marmaris wasiirka keymaha ee dowladda turkiga bakiir bagdamirli ayaa sheegay in dabkan oo ay sii hurinayaan cimilada aadka u kulul iyo dabaylaha ay weli ka horayaan deegaanada manafgad oo ku yaala koonfurta aagga dalxiiska caanka ku ah ee marmaris kooxaha dabdamiska ayaa sidoo kale sabtidii ku guuleystay inay xakameeyaan dab ka bilowday magaalada aadka muhiimka uga ah dhinaca dalxiiska turkiga ee badrum oo dhacda dhanka badda ejiyanka halkaas oo ay dowladda ka soo daadguraysay qaar ka mid ah dadka deegaanka dowladda waxay sheegtay in la dameeyey ilaa boqol iyo toddoba dab oo ka mid ahaa boqol laba iyo toban meel oo uu dab ka holcayay keymaha dalka turkiga ilaa iyo arbacadii lix qof ayaa la xaqiijiyey in ay dabkaasi ku dhinteen ugu dambeyntiina gobolka florida ee dalkan maraykanka ayaa sabtidii diiwaan geliyey ilaa iyo koob iyo labaatan kun lix boqol saddex iyo siddeetan kiis oo la xidhiidha nuqulka cusub ee cudursadaha dhalay ee cudurka covid sagaal iyo toban taas oo ka dhigaysa gobolkan dhaca koonfurta maraykanka kan ugu daran gobolada uu hadda sida daran ugu faafayo xanuunka tiradii ugu badnayd ee uu gobolka florida maalin diiwaan geliyey ayaa ahayd toddobadii bishii janaayo ee sanadkan markaas oo la qoray kiisas gaaraya in ka badan sagaal iyo toban kun oo kiis oo la xidhiidha cudurka covid sagaal iyo toban warkii dunida ayaad dhegaysateen halkaaad nagala socotaanna waa voice of america washington duhur wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa jabuuti kusoo diyaarisay waryaheena sagal siciid faarax
dhegeystayaal dhammaantiinbaa meel weliba oo naga dhegaysanaysaan kusoo dhowaada waa bar kale iyo barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka maalin walba hadahan oo kale axadda ayaad ka dhagaysataa barnaamijkeena dhallinyarada maanta toddobaadkan waxaa uu idinka imanayaa jabuuti anigoo ah sagal siciid faarax ayaana barnaamijka idiin daadahayn doonta barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaynu kaga hadlaynaa hal abuurka shaqo ee uu shakhsigu la yimaado kaas oo u miro dhala waxaana barnaamijka igala qaybgelaya cabdulaahi jibriil bare oo loo garan ogyahay qurac waa ganacsade waxa uuna ka ganacsadaa oo uu iibiyaa kuulaha dadku ay ku xaragoodaan sideed sano ayuu ka shaqaynayay kuulaha waxa uu ka biiriyaa laba xaas iyo toddoba caruura waxa uuna sheegay in dadka qaar ay ku qoslaan ganacsigiisa gaar ahaana dhallinyarada iyagoo u arka inaysanba ahayn wax laga shaqayn karo halka isaguna dhinaciisa uu la yaaban yahay dadka ka cabanaya shaqo la-aanta waxa uuna barnaamijka hibada iyo halabuurka uga warramay ganacsigiisa sida uu ku bilaabay iyo halka uu u marayo
haa kuulahan baan ka shaqeeya anu oontaxaa markaa dee maarata anu reerkayga iyo xaaskayga waan ku fil lahay waxaan u yeelay barakeeyey
marka kuulahan baad samaysaa kuulaha ma iyagoo sidan u furfuran hadda aad u haysaa loo keenaa oo waa la iibiyaa
inta badan qaar waan guuguuyaa iyagaa taxan baan keenaa qaarna iyagoo daadsan ayaan soo iibsadaa waan taxaa uun markaa nuuc badan oo taxaayo kor waxaan ka sameeyaa gacmaha lagu xidhaa qaar waa qoorta kuwa yar loo haa la isku qurxiyo un dee way isku qurxiyaan rag iyo dumarba way isku qurxiyaan qaar waa lugahan ka sameeyaa maxaan ku dhahay qaar kaloo hidiya dhaqankaan waan sameeyaa oo waaweyn ruuruudda ama ay ay- ay yidhahaan magaceeda la gashanayay hidiya dhaqanka kuwaana waan sameeyaa kuwaana haddana seegseeg loo sameeyo saa la isku irtibantabiyo in weli hal kuma hayee xaggiiba yaaliine saa la isku irtibantabiyina waan u sameeya aad buu jecel yahay ruuxa baan isku keen keenaa saa ma u sameeya dhakraba shaqaha ma doodoona de ayagaa shaqay ah marka ilaa imse sanaad ka shaqaysaa adu qiyaasan markay eegan bilaabay adu sideed sano kusoo koobay anuuba xataa maaragtay wakti taariikhtan hayninoo ma kolka qiyaas eegay ilaa sideed sano way gaaraysaa intaan bilaabay kolkaa wat- kolba kolba tartiib tartiib bay kusoo kordhinayay bilowgii hore wax yar ma kusoo hor bilaabay adugu kolba si igu soo yar biiraysa kol waxay dhahay gacmaha ay habluhu xidhanyihin naaguhu xidhanyihin tii tii kuugu horreysay aad samaysay ma xasuustaa horta bilowgeedii waxaan sameeyey waxaan sameeyey kuul yaroo qoorta lagu xidho oo afar yaroo buurbuur ahoo maaragtay kuusha tu yaroo waaweyn baa jirto madmadow iyo talan yaryar ee kaale daadsan la taxo kolkii saa taa soo taxo ayaan saddex yaroo xabudood halka yaroo hore usoo dhigayay haa sidaaba kolkaa iyo balon yaroo kalena way jiraa dukaanka la iibsaa saa isku yar xidhaa marka taabaa igu horeysa oo waxaan ku xijisiiyey talwa jiilwa waxaan ku xijisiiyey duyaro kaloo gacmaha carruurtu xidhaan iyo toontan dumarku xidhaanoo kaleoo seegseeg ah iyo qaar kaloo dumarku xidhaan oo badayin kuma nuucyo badan ba iyaguba ah qaar baa cadcadaayir midu isku dhex taraa oo loof iyo waxbaa ku dhex jira oo isku yar dhex milaajiyo qaar cadcadoo loof dhex yihin dhexdiisa oo iminka maaliga socday habloo dhan ba xidhan iminka Een, hadda waxaa kala soo baxday calanka calanka ma samaysaa iyada haa waan sameeya calanka waan sameeya calanka xataa waa laga sameeya kulli jabuuti macal kuwa kale somaliland soomaaliya calanka laga dalbadaba waan sameeya waan taxakuwaana marka waxaad tiri sideed sanaa ka shaqaynayay waxay ku tahay shaqo adiga kugu filan dee cid kale kuma doontaba shaqo kalena maba doodoonaba haddii haa sideed sano haddii la yidhaaho shaqo kale laigu yeedho ma doonayo
maxay tani kuu cajabisay marka oo ku gaaro
kolkaa dee shaqadaydi markii la qabsaday inaan arkay maaragtay say maaragtay la iibsada eegay qiyaas ahaan dee way ka dhib yartahay dee hawshan kale lagu kalahayan ciisoo kalahay bata tacliin ma dhacdo kolkan doono madee bilowda kolkan doono iska nastaa haddaan doono xanuusta waan iska jibsadaa kolka aan iska adaalanahay waan iska fadhiyaa kolka kalena waan tayda uma haystaa waxaad tahay nin iskii u madaxa badnaan oo cidba xukumin eediba mu iska madax bannaanahay haba yaraatee wax kaloo bili-aamin ahna shaqa kama doodoono taa uma iska wataa
Een, imise- maalintii oo kale qiyaasaan imsaa lagaa iibsadaa marmar ma dhacda inaan waxba lagaa iibsanba
ada waxaa jirtaa maaragtay calaa xabixabadta tafaariida xabixabadda way ka socotaa way la iibsadaa qaarka hore waxaan leeyahantanaa macaamiir ah oo dib usii iibis igu xidhan oo waxaa laga yimaadaa dakhil baa laga yimaadaa tijoor baa laga yimaadaa buura baa laga yimaadaa cali sabiix baa laga yimaadaa magaalada gudaheedana xataa waa laga yimaada ha waa laga jilmaysaa sii samee baa la yidhaaba marka waa laga qaatay jilmad
jimlad baa laga qaataa ayaga dib u siibi haddii doona
kolka calaa jilmad ay qaadayaan waxaanu boqolka faransiinayay kod baru ma xisaabiyaa si wax uga dabeelaan haa laisku dabanolyaha
marka baloonka meel gooni baad ka soobisaa dunta waad soobisaa kuushana gooni adaa markaa saa doonis u sameeya isku rakiba baloonka meel baan isoo isoo iibiya dee kolkaa baloonka yar iyo tun yaroo kale hadana maaragtay waxaa jira tun yaroo kale oo gaar ah oo dukaanku iibiyo kabaha lagu taloo kale ee kasoo qaad haa kuwiina adag iyo taaman waxaa baloon baa uga dhigaa saar baa xidha Imika meesha ma bataalan malanaya xaggaa bay taala meel bay taala tani kale waa la- hadda mid baad gacanta ku haysaa irbad baad ku samaynaysaa aa, tani waa laastiig saam hore aniga laastiig saam u biliya maalinta marka saa aniga de saa weer haa sa u kala baxdo saabaan u taxaa imika eeg balabeer nocmaydaysa
oo marka la taxayo irbad baa lagu taxaa aa irbata maasee loo geli waata de saa mugu geli waata mar wax dhibla maahaba saa markaa ugu dhaadhiciyo nuucyada kalena waaka waan ka sameeya haa tusbax waa noqotaa tan tusbax waan ka sameeya haa tusbax baan ka sameeya xataa tusbaxa dhaadheerka boqolka hal ka yaray kale haddana saddex iyo soddonka waan ka sameeyaa waa inta iska ibsado fiicanteed anigu hadda inaad barataa mi gacantana wax ku barato ayaa muhiima
ciyaalkaaga ma bartaa
ciyaalkaygu ciyaalkaygu weli ma- ma baran ma baraba ciyaalkii ma tusinba way yari may qaar dee waa waayiin qaar baa dee reeraalaba carruurtaydu oo reeraba iska lahoo dee kuwa ayagu dee kuwa xataa laftoodu ma ma ma ma arkaysaay ma kolka ii yimaadin waa arkaan isu socdaan
ciyaalkaaga qudaada iyo islaantaadu ma kaa iibsadaan qudhoodu mise aabba nasiibi karo kaa qaad waa la isku boobaaban dee kuwa dumarkayga iyo carruurtu wax aabayla waa iska qaataanu dee baxaan dee may ma doondoon markii hore dee waayadii hore dee yaraan dee waa dee nin weyn baan ahay waayadii hore dee shaqooyin kale wixii ilaahay uu dee ila kulmiyaba kol xoola dhawataan iska ahaa baadiyaan iska ahaa imaga laftiida xataa baadiyana waana xooli imaga laba reer baan lahay baxaas mid etoobiya joogtaa midna halkay joogtaa labadaa xaas baan hayaa kii etoobiya joogta iyadu xooliyagan iskala joogtaa dee wixii kalaan biilaan ku tuuraan ku tuuraa kolka dabaan dhoofaan reerkii baan tagaa halkana mid baan ku qabaa dee labadaa reerba maasha allah kana kuushaa ka biiliya dadkan waa la yaabaa anu shaqan weynada waxaad tiri hadal cajiiba waxaad tiri dadka odhanaya anuu shaqo waan weyne waan garan waaye marka shaqo ma- may waayine qaabkii iyo say u samaysan lahaa hanaankii baa ka dhusan way garan leeyihiinba shaqada ma garanayaan amiga eeg mu dadka magaalada jabuuti maarag dawladdu ma shaqo ka sugaa iyo meel sare iyo kursi lama waxun la qoray waxaa mu sugaa muxuu ka sugi
tii ag taalay si loo qabsado ma aqalkooga hortooda ku sameeya ma yaqaanin aqalkooga hortooda in ku sameeya mana garanaya haa lacag ka sameeya iyo mi- ma garanayaan shaqaa weyn soomaali ma halka fadhiyaan dee daruur badal wada gaadha dawladdu ma ilaahay da- wax wada gaadsiin karaa ma waxay ka doonayaan shaqada inta kala helayaan tana kale ma sii bilaabaan marka in yar waa waa waxaa ku jira dadka weliba dhalinyarada isla weyni oo jaahilnimo ah taabaa ku jirta haddii ma- way- way- way igu qosqoslaan markay arkaan way la yaabaan adeero uma yidhahay waxa barisiqbaa maxaa ku fashaa malaga ibsada waxa uma yidhahay ya de waxa ma araa maba garanaysiyo iska amusa xaqiiqa ma aaminaya wallahi laba reer makubi been maaha isagana been kuma sheegay wallahi laba xaas makubiya marka intaa ilaahay kugu risaaqay labadaada xaas iyo ciya- mise ciyaal baa leedahay ciyaalkii waxaa weeye iminka naarta halka joogta saddex bay leedahay tadoobi joogtana afar bay leedahay cabdi taawa ka shafeecay magara saddex dhe waxay afar haa todoba joogta laba islaamood kuushaa ka bisha taabaan ka biiliya oo yaanti ah wax kala ma doonaba wakaayo ilaahay barakiy wallahi fiicanta dadku ninkii ilaahay garanaya oo gartee shaqada haddii oo dhadhaqaado oo u fiirsato waa iska daf ila faamaa u baahnayn ma ma dadkiiba fahmin de Ma- fahma qaali ah adigu marka see biligu ku fahamtay inaad kuusha shaqo ka samayso markii horta hortan bilaabay suumanka yaree dhexda lagu xidhxidho kuwaa hortan bilaabay hortan kale wax wejisigaa lagu xidhin kolkii buu sheegay iyo ku bilaabay markaa soo biirbiiriyey kor waxaan yar eegay suuq wax yar lama soo yar eegtay aan yar biirbiiriyey kuushan imiga maanta inta taxayo dad baa horta waagu iga iibinayay oo iga jirminayay si iga jirminayay ayaan ka eegtay waxaan ka idhi war kuusha xaggeen kasoo iibiyaa ilaan waxaan haddee aragta ma ma garagta hata ku agtaala ma aragta wuu ii sheegi waayey adiga siisu ahay ayaan ugu dambayntii kuushii qaaday wax lacagtayaa lagu hayaa waaba tan un baa la yidhi halkan taataal ha ha baloonkii baan horyaa baashi lagu xidhayay kii baa hantana waa meel laga iibsho ninkii iga iibinayo unbaa baashay kusoo xeran wuu ii sheegi waayey dee waxaa kee lagu imaan kolba qof weydin dukaanaa u kalgelaya maanta kalatoombu unbaa hal dukaanka waa haya la iibi waa helay kaloo nin si si kolka isku soo xidhan ka eegtama dee waan sidaan ku bartayba shaqada sidan ku hayeen oo anigan jooga arkayaba maxaad oran lahayd dhalinyarada dhalinyaradana meelahaas ka fadhida maxaad oran lahayd shaqo abuurka aan garanayn waxaan odhan lahaa xaragada daaya horta xaragaa ugu dar horta xaragaa daaya yaa xaragoonaysiin xaraga shaqa isma gasho dee shaqaa sharaf leh shaqo ayaa sharaf leh hooyo aabun waxaa ka sugina iyo dawladda shaqo noogiima ka sugine war waxaa heshiin war bak dad magaalada eega oo dadka suuq wax ku yar eegto oo indhaha kala furo oo ma arkaysaa Ee, wax soo iibiya waxna sii iibiya imanka soo qaxaya carabta adiga arkay ee waxaan iimaan reer yamaaneed ee soo qaxootiye waxay shaqa magaalada ka furan adiga arkay soo adiga arkay dee waxaan horta waa garasha la-aan wey. garasha la-aan weeye ma garanayaan alaana garasiya indhaha kala furo oo waa magaalada yar eega magaalada wada shaqa miidhana gacantiina wax ku samaysta shaqaa meel ka sugaya iyo shaqaa meel taaluka iini war wax soo iibiya waxna sii iibiya unbay sorto waxna yaa sameeya gacan ku eega dadka eegta shaqadu u jirtaa inagoo magaran la
guud ahaan waa naga intaa dhegeystayaal barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada jabuuti waxaa marti igu ahaa cabdulaahi jibriil bare oo ku magac dheer qurac anigoo asaga siciid faarax ayaa barnaamijka idiin daadahaynaysay tan iyo kulan dambe haddii aabbaha woodira laga helo inta ka horeysa waxaan idin leeyahay ammaana alla
aad ayay u mahadsan tahay sagal siciid faarax oo inala socodsiisay barnaamijkii hibada iyo hal abuurka haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waa kan cabdulqaadir samakacb
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilownay xulka sbain ee kubadda cagta ayaa koob iyo labaatan sano kadib u gudbay wareegga semifinalka ee koobka kubadda cagta ee olombikada adduunka kadib markii ay garaaceen xulka ebricos oo isku arkeen wareegga siddeedda ee tartankaasi sbain oo si weyn u abaabulnayd ayaa xulka evricos waxa ay kaga badiyeen shan gool iyo laba iyadoo saddex ka mida goolashana uu u dhaliyey ciyaaryahankooda rafa vezante labada gool ee kale sbain ayaa waxaa u ka dhaliyey xidigaheeda kale ah oyarzabal iyo diego olmo labada gool ee kulankaasi xulka evricos ay la yimaadeen ayaa waxaa u dhaliyey xidigaheeda kale ah irigvay iyo garadal xulka sbain ayaana sidaasi ugu gudbay wareegga samafinalka oo ay ugu dambaysay koob iyo labaatan sano ka hor kulamada kale ee ka tirsan wareegga sideedda ee ciyaaraha olombikada adduunka ee xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey xulka baraaziil iyo masar kaasoo gool iyo waxba ay ku badiyeen xulka jaallayaasha ee baraaziil mexicana waxa ay lix iyo saddex uga badiyeen xulka kale ee kuuriyada koonfureed dhinaca iyo tenniskana ciyaaryahan novak yogofich oo u dhashay dalka serbiya kaasoo ah xidiga ugu sarreeya ciyaarta tenniska adduunka ayaa laga reebay ciyaaraha olombikada isagoo ku baxay gacmaha ciyaaryahan bablo coreno yogofich oo ku soo guulaystay tartamada caalamiga ee grand islaamka loo yaqaano ayaana rajaynayay inuu ku guulaysto koobkiisii ugu horreeyey ee tenniska olombikada adduunka laakiin rajadaasi waxaa soo ciribtiray coreno yogovich ayaa saddex jeer ka qayb galay ciyaaraha olombikada adduunka markiisii ugu horreysay waxay ahayd kii oo lagu qabtay magaalada london iyo sidoo kale magaalada rio de janeiro ee dalka brazil oo lagu qabtay kii haddana waxay ahayd markii saddexaad oo uu ka rajo qabay in mar un uu ku guulaysto ciyaaraha olombikada ee tenniska laakiin intaasoo dhan uma aysan suuragelin dhinaca iyo suuqa kala iibsiga cayaarahana kooxda manchester city ayaa la sheegay inay diyaar la tahay boqol milyan oo pound inay ku iibsato ciyaaryahan jack grilish oo u ciyaara kooxda astonvilla ee kubadda cagta xiddigan sida weyn u soo jiitay indhaha caalamka ayaana kooxda astonvilla kula jira qandaraas wakhti dheer taas oo kooxda manchester city ku kalifaysa inay bangiga u jabiyaan astonvilla ayaan la ogeyn sida ay ku aqbali karaan dalabka boqolka malyan ee la sheegayo in kooxda manchester city ay xiddigooda ku doonayso manchester city ayaa sidoo kale la sheegayaa inay dadaal ugu jiraan sidii ay ku heli lahaayeen saxiixa ciyaaryahan harri ken oo weerarka uga ciyaara kooxda tottenham ee kubadda cagta kabtanka xulka ingiriiska ayaana la sheegay inuu ku wargeliyey kooxdiisa tottenham inuu doonayo inuu ka caragadisto wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
aad ayuu u mahadsan yahay cabdulqaadir samakaab oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeediyey halka aad nagala socotaanna waa v o a
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
mar dhow dhinacii heesaha ayaan geli doonnaa balse aan idin xasuusiyo qodobadii wararka ugu waaweynaa duhurnimadan duqayn cirka ah ayaa mar kale maanta ka dhacday deegaanka qaycad ee gobolka mudug oo ay fariisiin ku leeyihiin maleeshiyaadka al-shabaab sida ay ilawareedyo u xaqiijiyeen v o a saraakiil ka tirsan maamulka galmudug oo ku sugan qaycad iyo bacadweyne ayaa v o ada u sheegay in laba gantaal lagu dhiftay deegaanka qaycad oo al-shabaab ay fariisimo ku lahaayeen islamarkaana ciidamada galmudug ay u suurageli weysay inay gudaha u galaan deegaanka weli lama oga khasaaraha kooxda al-shabaab ka soo gaaray duqaynta dhinaca kale wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku sheegtay in laba duqayn oo isxigay ay ka dhaceen inta u dhexaysa deegaanada bacadweyne iyo camaara oo ka tirsan gobolka mudug qoraalka ayaa intaasi ay wasaaradda ku dartay inaysan jirin wax khasaare ah oo rayidka ka soo gaaray duqayntani duqaynta maanta ka dhacday deegaanadaasi ayaa noqonaysa tii saddexaad oo ka dhacda koonfurta mudug muddo toddobaad gudihiisa kooxaha dabdamiska dalka turkiga ayaa xadda maanta ah la tacaalaya sidii ay u damin lahaayeen ilaa iyo shan dab oo waaweyn oo ka ololaya keymaha xeebaha magaalooyinka manafgeed iyo marmaris wasiirka keymaha ee dowladda turkiga bakiir bagdamirli ayaa sheegay in dabkan oo ay sii hurinayaan cimilada aadka u kulul iyo dabaylaha ay weli ka soconayaan deegaanada manafgeed oo ku yaala koonfurta aagga dalxiiska caanka ku ah ee marmaris kooxaha dabdamiska ayaa sabtidii ku guuleystay inay xakameeyaan dab ka bilowday magaalada aadka muhiimka uga ah dhanka dalxiiska turkiga ee badrum magaaladaas oo dhacda dhinaca badda ejiyanka halkaas oo ay dowladda ka soo daadguraysa qaar ka mid ah dadka deegaanka dowladda waxay sheegtay in la damiyey ilaa iyo boqol iyo toddoba dab oo ka mid ahaa boqol laba iyo toban meel oo uu dab ka holcayay keymaha dalka turkiga ilaa iyo lix qof ayaa la xaqiijiyey in tan iyo arbacadii ay ugu dhinteen dabkaasi ka socda turkiga waa tahay dhegeystayaal haatanna ku soo dhowaada heestan dabacsan
uskade roob dalsan ceeliinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada cusaybkii ciribka isa saari uskade roob dalsan ceeliinoogu weli degan cidi yaqaano qawlka iyo curdankiyo curubta iyo geedaha naqawada
ubaxaynbacayni caleemaha koruga mudhay
balanbaalis calamane haddaba ogato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya ubacaynbacayn caleemaha koruga muray balanbaalis calamane haddaba ogato xiisa shimbiruhu cod faraxliyo luuqda isu celiyaya calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaaraburahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn calcaliyada xareeduna cegaga togoda madaarahu rahu rahu caadadiisii ka dhaxiya jidhaamaha badi labadii fidcawn cusubka ugbaadko ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabba isku keensigo bilicaana iyo nabaad insha allah cusubka ubadku ku cigaalan dharabo subaxdii cadceeduna ku casuuntay nuurkii ayaadiya cajabisa calabka isku keensigo licaana iyo nabaad insha allah
carradaad tilmaanto cawayskii ku guda helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo guraama culusiyo inni caalmadoobihii cidhibkaysu gaysteen carradaad tilmaanto cawayskii ku guda helay sakana cawagaleeye soo celiyey mayayo gulaama culusiyo inni caalimadoobihii cidhibkaysu gaysteen oo heega culayhii camma loorima tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaga hilaaciyo onkod cabatay fiintii oo heega culayhii camma loorima tahay daruuraha iscunayiyo meexaano carashada caliyaha hilaaciyo onkod cabatay fiintii cabaar ruuxa daawaday badka caaradiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wangeyin cabaar ruuxa daawaday badka caaradiiso sida sida sida bulay cad mooye inta kale caqligu sixin caynkay wageyin cabiraada nolosha cindigayga sanqabo qurux waa iscelisaan ku cugtaya insha allah ku cugtaya insha allah calabka isku keensimo midla caana iyo nabaad insha allah cabiraada nolosha cindigayga sanqabo heestaasi cajiibka ahid oo ay ku luuqaynayeen cabdiqaadir jubba iyo khatar daahir ayaa ugu dambaysay idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta dhanka farsamada waxaa inoo joogay maxamed cabdi xasan sandheere idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ubacaynbacayni caleemaha kuruga muray balanbaalis calamale haddaba ogato xiisa